خبر خبر ما شفته هی هی لا شفتيو خبر خبر ما شفته هواني يارك ما انت باينا نكلا هري Herkay. Waxaa lagu hamiyayaa kala bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysateen rediyo cadaado marka laga reebo maalnimada jimcada
waa lama huraane qalaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala mar kale barqa wanaagsan ayaan habad idinka leenahay akhyaaray meel walbo aad joogtaan si kastoo maqalka raadiyo cadaado idiin soo gaarayo barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada waddanka kenya ayaa lagu soo waramayaa inay laba qof oo soomaali ah ay ku xireen gudaha waddankaasi kenya gaar ahaan caasimadda waddanka nairobi caasimadda dalka kenya ee nairobi dhegaystayaal sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in deegaanada maamulkaasi dad ku nool ay haysataan dhibaatooyin kala duwan wasiirka ayaa hadlay waxa uuna ka hadlay arrimo kala duwan barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka intuu hawada ku jiro weerar ka dhacay magaalada boosaaso iyo howlgallo ka socda magaaladaasi haddaba weerarkaasi yaa geystay khasaarahu intuu la egyahay weerarkaasi ka dhashay barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda waddanka maraykanka oo faahfaahin ka bixisay duqeyn ay sheegtay inay ka fulisay gobolka jubbada dhexe barnaamijka ayaa sidoo kale idinkugu soo gudbi doonaa waxaa kaloo aad maqli doontaan inagoo hagaagsan maamulka jubbaland oo ku dhawaaqay qorshihii al-shabaab looga saari lahaa jubbada dhexe barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas wuxuu nagu soo kordhay intaan barnaamij ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa barnaamijka waxaan ka maqneen xubintii aadka xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha dhexe barnaamijka qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan heestaani
calankeena quruxda leh habeenkaa qotomihne qotomihne habeenkaa qotomihne duushaqaadnayba tahay habeenkii qurumaha qima aan ku yeeshe aan ka qayb galnaa tahay
gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigoo ah maxamed aadan karaama waxaana ii farsameynaya saaxiibkay haashim goordhow u diyaar garowaa barnaamijkaasoo intaasi ka faahfaahsan
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale sheegtiyo habar habar ma joogte haytay la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala hadlin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala
mar kale barqa wanaagsan ayaan habad idinka leenahay khiyaartaani jecel lahay oo halkaa naga socotaan redio cadaado sideed sideed dhibic shan megaartis barnaamijka falaqeynta wararka redio cadaado ayaan gudagalaynaa haddaan ku bilowno dhankaas iyo maamulka hirshabeelle wasiirka amniga gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle maxamed cali calle ayaa sheegay in deegaanada maamulkaasi dadka ku nool ay haysataan dhibaatooyin kala duwan oo u baahan in wax laga qabto waxa uu sheegay wasiirka in maamulka hirshabeelle culayska ugu daran ee ka jira uu yahay amniga islamarkaana la awoodi waayey in dadka qaarkood la gaarsiiyo deeqaha mucaawinada ah ee loogu talagalay ugu dambeyn wasiirka waxa uu sheegay in maamulka hirshabeelle in dagaalamayaasha al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose culays ay kula kulmeen dowladda awgeed ay u soo wareegeen dhinaca deegaanada hirshabeelle dhibaatada dhibaatada ugu daranna ay ku hayaan dadka ku nool deegaanada maamulkaasi wasiirka oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
cadowguu gacanta ugu jiraa dariiqiisu waa xiran yahay dhibaatadu waa dhibaato dhaaftay waxaa la awoodi la-yahay in ma aragtay xataa n eh, mucaawanooyinkii iyo waxyaabihii gurmadka ahay in la gaarsiiyaa la awoodi la-yahay waa baaxadda iyo ma aragtay n eh, uu cadowgu leeyahay meesha jooga iyo dhibaatada sida ay tahay Eh, waxaan isleeyahay dadka qaarkiis waxay leeyihiin markii eh, hirshabeelle dowladda la dhisaayo jidku waa furnaa madaxweynaha mari jiray jidka oo luku tegi jiro uga soo naqo jiro oo la ogyahay say ku dhici kartaa jidku muxuu u xiran yahay Eh, waxaan rabaa ma aha dadaalyaro annaga tahinaa jidku inuu u xiran yahay laakiin waxaad og tihiin cadowgu waa baahsanaay shabeellaha hoose uu ku jiray caradaasoo dhammaa buuxday wixii shabeellaha hoose laga soo bixiyay dhammaantood waa soo guureen annagayna soo duldegeen annaguna awood aan ku kicinno waa weynay marka waxaan rabaa insha allahu tacaala waa ku faraxsanahay isu imaatinka iyo shirka iyo midnimada in eh, taargad ay ahaato oo ma aragtay eh, la wada farta lagu wada fiiqo culayska meeshaas ka jiro oo annagu aanan ku filnayn oo cadowga jidka haysto oo jinka ah sida uu sheegay eh, ninka la yidhaahdo en, eh, xildhibaan shiiraar oo midka toban sano jira oo ku dilaayo waxaan rabnaa in halkaas maaragtay en, eh, waana la sheegay insha allahu tacaala xusuusinaan uga jeedaa ee dadkaanu ma ahan dadka la fari lahaa arrintaas
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle oo ka hadlayay dhibaatooyinka haysta dadka ku nool deegaanada maamulkaasi hirshabeelle barnaamijka falaqeynta wararka redio cadaado ayaa qeybihii ugu horeeya dhagaysanaysaan
Dibatiyo, gajiyo harad bana hareerayale. Dhulkeena hooyo, loo hagar baxaaba, inaha qabdiraaye. Waa lama huraane, hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hadlin. Waa lama huraane, hawlaha danteena iyo horumarkeena
barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan dhegaystayaal reediyo cadaado ayuu si toos ah idinkaga imaanayaa markani haddaan aadno dhankaas iyo kenya ciidamada waddanka kenya ayaa laba qof oo soomaali ah ku xiray gudaha waddanka kenya gaar ahaan caasimadiisa nairobi howlgal ay sameeyeen ciidamada waxda dambi baarista ee dowladda kenya ee loo soo gaabiyo c i d da ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen laba ruux oo soomaali ah kuwaasi oo ka mid ahaa kuwa dadka tahriibiya howlgalkani ayaa waxaa lagu waxaa laga fuliyey xaafadda soomaalida ay ku bagan tahay ay ku badan tahay eeslii ee magaalada nairobi waxaana labada qof ee soomaalida ah lala qabtay koo iyo toban ruux oo ka mid ahaa dadka la tahriibinayay ragga soomaalida ah ee dadka tahriibinaya ee la qabtay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray thaabit hani yaasiin radmaan iyo fareen yaasiin radmaan waxaana la filayaa in maanta oo isniin ah maxkamadda la soo taago saraakiil ka tirsan waxda dembi baarista ee c i d da ayaa waxaa la sheegay in dadka la tahriibinayay ay da-dooda u dhexayso saddex iyo labaatan jir ilaa iyo soddon jir islamarkaana xilliga la qabanayay ay ku jireen qol ku yaala isteedka iskushiiska ee xaafadda enisley barnaamijka faraqaynta wararka reediyo cadaado ayaa dhagaysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaad maqal dhegaysanaysaan markani haddaan aadno dhankaasi magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka puntland faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar khasaare dhaliyey oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaasi oo dadka ku nool magaaladaasi ay si weyn u dareemeen weerarkaasi weerarkani ayaa yimid kadib markii mid ka mid ah koontaroolada laga soo galo magaalada boosaaso lagu qaaday weerar bambaano waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska puntland weerarkani bambaanada ah ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab ayaga oo sheegay in bambaano ay ku weerareen kontor kontarool laga soo galo kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada booliska puntland waxaana la sheegay in raggii weerarkaasi fuliyey ay goobta ka baxsadeen wararka saaka laga helayo magaalada boosaaso ayaa waxay sheegayaan in xalay ilaa iyo saaka ciidamada maamulka puntland ay walaan howlgallo kala duwan ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey weerarkaasi bambaanada ahaa magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa inta badan ka dhaca dilal qorshaysan oo loo geysto askar ka tirsan ciidamada maamulka puntland iyo weeraro kala duwan oo ka dhaca magaaladaasi barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybihii dhexan waan ku wadi jirnaa barqa wanaagsan ayaan habada idinka leenahay meel walba oo joogta aan si kastoona maqlaysaan maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeyn uu ku fuliyey gobolka jubbada dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeyn dhanka cirka ah uu maraykanka ka fuliyey magaalo ka tirsan gobolka jubbada dhexe qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ee shalay ay taariikhda ku beegneen saddex iyo labaatanka bisha labaad febraayo labada kun iyo labaatanka ay duqeyn dhanka cirka ay ka fuliyeen magaalada dajuma ee qiyaastii lix kilomitir u jirta magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe islamarkaana ay la beegsadeen xarumo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerarkaasi ayaa maraykanka waxa uu sheegay inay ku dhaawaceen saddex xubnood oo ka tirsan al-shabaab sidoo kalena sidoo kalena ay ku taageerayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ee dagaalka kula jira xarakada al-shabaab sida ay shee sida uu sheeg sida uu sheegay generaalka genaraal govin ku-xigeenka agaasimaha sirdoonka maraykanka ee taliska maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ugu dambeyn qoraalka maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in lasii wadi doono howlgalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab si loo yareeyo awoodooda toddobaad gudihiisa ayaa maraykanka oo kaashanaya ciidamada dowladda soomaaliya waxa uu duqeyn ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe waxaana xusid mudan in gobolkaasi ay inta badan gacanta ku hedeen ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab hase yeeshee dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ay wadaan sidii ay kula wareegi lahaayeen deegaanada si ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab maraykanka ayaa inta badan duqeymo ka fuliyo gudaha waddanka soomaaliya waxa uuna sheegaa in duqeymahaasi aysan waxba kasoo gaarin dadka rayidka ah barnaamijka faraqaynta wararka rediyo cadaado ayaa dhagaysanaysaan dhegaystayaal qeybihii dhaxana waan ku guda jirnaa qodobo dhowr ahna waa ay nagu soo socdaan barka wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibayaal dhegaystayaal halkaad nagala socotaan weri rediyo cadaado weeyaan barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaadana waa dhegaysanaysaan qaybihii dhexe ayaan ku guda jirnaa markaani waxaan aadaynaa dhankaasi maamulka jubbaland oo ku dhawaaqay howlgalkii ama qorshihii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland genaraal aadan maxamuud ibraahin ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda deegaanada ay dhowaan ciidamada maamulka jubbaland ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab oo ka tirsan gobolka jubbada hoose taliyaha ayaa sheegay in nolosha dadka ay ku ay ku soo laabatay sidai caadidu ahayd oo ay helayaan dhammaan agabyadii asaasiga u ahaa noloshooda sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo amnigooda ay sugayaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland waxaa sidoo kale uu sheegay taliyaha in jubbaland ay diyaarisay qorshihii ugu dambeeyey ee al-shabaab looga saari lahaa gobolka shabe gobolka jubbada dhexe islamarkaana maalmaha soo socda ayay bilaabi doonaan waxa uu sheegay in goobaha kale ay weli gacanta ku haya al-shabaab laga saari doono islamarkaana ciidamada maamulka jubbaland ay qaadi doonaan howlgal ballaaran taliyaha sidoo kale waxa uu xusay in ciidamada maamulka jubbaland loo dhammaystiray qalabkii ay kula dagaalami lahaayeen xarakada al-shabaab islamarkaana sanadkani la xureyn doono deegaano badan oo ka tirsan gobolada jubbada dhexe iyo jubbada hoose barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan dhegaystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado dhegaystayaal ayaa isla soo gaarnay xilligan oo kale waxaan idiin soo gudbi jirnay xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan ee dhegaysa haboon
warreer kale maanow maanta waxbaan idin weydiinayaa aryaa waxba hana weydiin camal weydiis ma aakhirayna korahaysaah duurjoogti iyo socorki maasiri war hadal waa su'aal iyo jawaab inta la dhimanayana waa la hadlayaae waxaad sheegaysana weydi doorashada qof iyo coda dalka laga gelayaa degelkeenna maahee docdee buu ku yaalaa dubay iyo ma jayna dooxa iyo ma qadarba ma dahraanta carabta ma keeyaanka deriska ma itoobiyadan isdiidmee waayo hore dagaalee haatan loo dabcinayaa ani maxaanka ka saareer aaboo leemb iska haye war doorashada qof iyo codka dalka lagu qabanayo calimayaray weydii iyo guddiga doorashooyinka maxaana noola soo doonanaysaa war madaxweyne farmaajo maa weydiina say afkiisa ku dambayde aryaadhaha xaliima yaray maalin hore waxay tidhi haddii madaxweynuhu saxiixo sharciga doorashada soomaaliya waa cusubaa u beriya hadda hameen hore waa tii madaxweynuhu saxiixayo waa ogeyne waaga cusbay ma berya mase waaga cawa weeraan ku jirnaa waagii baryow walala walala waagii baryow walala argoyo been badana intaa waa cusub ka berya waaga sidaan yaannahe war waa berigii xaliimyari ay sheegtay haweene badanaa ka sokeeya waan labada kun koob iyo labaatanka adeer somalilan doorasho qof iyo coda mar horay gashay haa laakiin taasu keligiinay aheedoo ununku kuma jirine haddaa la rabaa mid weynoo lagu wada jiro war xisbiyada mucaaradka somalilan waxay dhaheen doorashada wakhtigeeda laga soo hormariyo maadaama madaxweynuhu xilkiisa gudo waay war muuse biixi wuxuu yidhi labadaa xisbiyo hadda jirta waa ay dhibeene hadda iyo kow waa in ururo siyaasadeeda cusub la furaa war somalilan haddii sidaa ay ku sii socoto galmudug iyo jubbaland inay iska baraajaysan ka baqa adeer taa waad eedi doontaa war war ma haysiine maanta magaalada muqdisho shirbeeleed weyn baa ka furmay madaxdii muduloodna dhaqan iyo siyaasad iyo ciidanba waa isugu yimaadeen war muxaafadii mucaarad ma iskugu yimideen ama waa la kala maqnaa araada shirka malayska afgartay hee war wax dagaalsano ma jiraana dan guuda laga hadlaay ma nabadii noolaa laga tashanay war wasiir slow ma ka qayb gala shirka war shirka maqaamka muqdisho ma looga hadla war guddoomiye cumar firish ma ka qayb galay shirka war waa waalantii ina warkaa naga dhex gelinine shirku hadduu furmay madaxweynayaashii hore soomaaliyana waxaa ka qayb galay madaxweyne cali mahdi iyo madaxweyne xasan sheekh wadadaa lii diiday iyo qabyaninkeedaa dhammaystir miyaa meesha ka qayb galay intaas waaba gardhee madaxweyne sheekh shariif inta u jiray ama asuma wallaahi looga baqay waryaa shir beeleedaha idiin sheegna idinkana war siyaasi aad ku rafanaysaane sheekh shariif safar degdegaha soo galay dubayuuna aaday shirkana waa uu ka soo gaarayaa war dhaqaalihii shirka uu ku soconaa miyaa dubay laga doonay war shir siyaasadaa dhaqaale loo raajaaye shirkaani waa shir beeleed dhaqan iyo dhaqaalana iyagaa haysta eebaagoo shir maanta beel soomaaliyeed qaba hayso inaan siyaasadi ka mirnaa karayne xaaji muuse maha ma joogay oo shirka intaan muxaafid ahayno madasha kama maqnayn war war ma haysiine shirka in la joojiyo waa lagu dadaalay laakiin way hirgeli weyday awoodana laysu sheegtay maantana waxaa la yidhi cidda aan ka soo qayb gelin oo beesha ka tirsan ma matali doonto oo hadda maareeyaha kalamaanooda cabdulle maanta wixii ka dambeeya liiska beesha waa laga saaray miya war keligiis maaha macali islo waa laga saaray war ayaga dhan saal cali jeellaa ka horreeyey war cali maxamed geedde halkaad ku ilowday aryaadaha ma maqli jirteen dhulku kala qaboobe meelaan qaxar lahayn iyo liibaantii qoryooley qaadir kugu abuuryey indhaqabad wanaagay beriga liibaantii qoryooley dadki baahiyey beerka dhulka ku lahaayaan buundadii anya laga jaray aameel beledka wax ka soo galaan waxna uga baxaanaa la waaye hadda qoryooley minaan laga qaban cadowga hareereeye buundada qarxiyey dadkaasu halisay ku jiraan war ma liibaantii qoryoolaya maanta in soomaali balaaya ku dhacday baahi u dhimanaysa war waxaan maqli jiray dalban waaqaya dadka baahan war waa hodan baahiyo haysaniyo arooda saas maynay rootinima cunowgiisa aqoonnaas agyaalaha la yidhi haddaan beeraha la tabcan nabee tuugsi laga kori maayo war nimayoo buundaya beer midna ma joogtee gobolka hiiraan waxaa laga hel dhayax weyn oo qaaliya ma biyobaxadiyaa soo bixisay war buurihii gobolka hiiraan miyaa dahab isu bedelay war gurweyn baa dahab noqotaa la yidhi war ceel cali iyo buuqa qable iyo buurweyn inta ka dhexaysa ayaa dhagax dahaba laga hela kadibna dadkii deegaanka iyo shabaabaa ku diriraa la yidhi kadibna waxaa la yidhi dhinacii ku adkaadaa laga soo gata dhayaxii kadibna ciidanka dowladda gacanta ku dhigaa la yidhi hadda dhayaxii waxaa la sheegay inuu xilligaa xiran yahay oo cabsiga la dhigay yaa xildhibaan soo damiinta male miyaa la yidhi war ma layska xiray intaan la xiray abukaatama loo qabtay mar haddii deegaankaas laga soo qabtay dhagax daahir amiin joose waa xildhibaanadiisa ka mid ah war guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir doctor muuse macalin wuxuu yidhi waxaa la isla xiraa ilmo yaryar iyo dad waaweyn oo dembiyo culus ku heedaysan marka xabsiga dhex xaaladda ka jirta wax laga bedelo war ra-iisul wasaare khayrre wuxuu yidhi wadaad aan weese qabini dadka inuu tujiyaa ma bannaana ciidanka asluubtana waxaa laga rabaa inay toosaan si ay u toosiyaan dadka qalloocan oo loo keenayo warshuutaba hadda ka hor wuxuu yidhi haddii taliyaha cabsiga uu maxaabiista toosi waaye wuxuu la mid noqonayaa horjoogo mucaskar argagixisa leedahay orodyaashiina kalamaan waa ka dhacsantihiin kooxda kubadda cagta real madrid xal hal iyo waraa loogu badiyey waxaana ka badisay kooxda kubadda cagta efente hadda sanadka waxaa u malaynaa in sanad saddexaad oo xiriira barsoon horyaalka guulaysato aryaadaha dhaqan celin haddii wax la geeyhaayo halkan ha la geeyo beriga show banooni nala ag rorga surwaalku kasii sibcaayo warwar ma haysiina raajanaal waxay dhaheen maraqdiyaag xataa qadada kuma darsan karno waa nagala dhadhamiyay dhaheen cid kasta waxay cunaysa haddii maraqdiyaag lagu arkana qoyskaas waa la xiraa cunadiina waa laga daadiyaa warjanaala kolley wasaaradda caafimaadku kama hawl gashee quality controlkaas yaa samaynaya war dadkaas shabaab aa ku tagrafilay warjanaala waa garnaye guwaal ayaa warkahay aryaadaha jamaama ciidankii dowladoonka arrinaa shabaab ka baxeenaa la yidhi axmed madoobena dhooblayow dayuurad milatari ku tagaa la yidhi ciidanka dowladda inuu ka hortago una rabaahaa la yidhi mugga waxaan la yaabanahay dowladda iyo maamul goboleedyadu hadday iska hortegaayaan yaa shabaab ka hortegaaya anuguna waxaan la yaabana maamul goboleedyada mucaaradka iyo shabaab dowladda yaa u daran war dowladda xoog ay gelisay maamul goboleedyada hadday shabaab gelin lahayd mar hore ay ka guulaysan lahayd guunta dambena ma gooyeen qof dambena ma dileen miyaad leedahay waryaada waxaa la yidhi maanta buur eyle ciidanka dowladdu gacantay ku dhigeen ma cabdiqaniyaa loo dhiibayaa mase gooyow arbuur eyla hadda ugaar ma joogtaa war kale keena gooyooba buur eyla haddaan sagaar laga helaynin wax kaloo wax dheef luhuma yaalin miyaad leedahay aroosaasa dhihin caruna carun socodiye war dee af garamayna muxuu leeyahay somalilan waa la aqoonsaday inuu ku yidhi miyaad u malaysa war walloweynta waa af garamayno war waxaa la yidhi danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oy daawo dhigataa umadi dowlad noqotaa aryaadaha beriga axmed waafiyaa kaysanay tagaa la yidhiye xaw kala kulman axmed waasac shuruur adilay hunguribadkii ma arka miyaa la yidhi arxaa ku keenay kaysanee korkaada ha isku soo kudaa hor loo yidhay ma maqlin miya asaga war gudoomiye xomar finish wuxuu yidhi toorakis cid kalaa ka dambaysa dhaqaalaha soomaalida in lagu baabi'iyaana loo keensado horta forekis anigu inay wada fiican tahay u fili maa waa wada xun tahana malihi laakiin miga goora muggaan arkay timir lafaa ku jirta wixii bataana ma bilna anigu waxaan la yaabay macaash la sii yaqaano oo laleeyahay intaasoo faa'iidahaad helaysaa waan la yaabay warayr somalilan foorgaskaan sheegaysaan way diiday somalilan forekis sarif uma hayna miyay dhaheen berigii farabataa waa fuud qalaaliyaa horaa loo yidhi dhiridamaya fiirin horaa loo yidhi abwaan war waxaas war abwaa maaha inaga ama siibaha kalaa kaa qaadee waryaala hawl ma qabataane qayladaan iyo buuga qayb miyaad u hesheen aryaadaha saaxiibkay maday isaaq kiik kiik kiik ayaamahan waa u ciisay ogaataha baa laga helay hiiraan miyuu maqan sagaaradii ma waryada gooyow war maya careesa jaanus ku heleeyo wax alla wixii beero yiiraan ku yeel uu ku fashay war aankoolkii galmudug beertiiba u baxday naga dhaa fallaarkii bu ahlaa shiiday
anoo gobashaha ninkii soo gala hab abtirinaa liidaa shibnaga dhaha Horaba kala joogtiina, horaba kala jooga. Horaba kala jooga, horaba kala jooga.
naga taga meel roon tage
aad bay u mahadsan yihiin waxay ahaayeen saaxiibada kalamaan dhegaystayaal waxaa jeclahay barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado aad ka dhagaysanayseen rediyo cadaado intaasi inaan ku soo afmeero barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinayay anigoo ah meeya sharaaf karaama waxaana ii farsameynaya haashim cumar barnaamijkan iyo mid kale oo ka xiiso badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan allah salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo hestii bilowga barnaamijka aa idiin soo bandhigay ayaa idinkaga tegayaa
dhashaad tahay adiin qaran dhashaad tahay حبيبي يا ويلو نبقى ليالي ومسيقى بانكيس هبن قوسي هبتهي هبن قرن دشتهي هبن قرن دشتهي
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaabay u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan